wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgal gaar ah oo ay ka sameeyeen tuulooyinka u dhow deegaanka jannaale ee gobolkaasi ay ku qaarijiyeen horjoogo sare oo ka tirsan maleeshiyada arxanka daran ee shabaab iyo maleeshiyaad ilaalo uu ahaa oo gaarayay ilaa saddex iyo toban dhagarqabe horjoogahan ka tirsan nabadiidka shabaab ee ciidamadu qaarijiyeen ayaa lagu magacaabi jiray maxamed nuur shire waxaana argixisad u qaabilsanaa gobolka shabeellaha hoose waxaana lala dilay dhagarqabayaal ka tirsan shabaab oo gaaray ilaa saddex iyo toban xubnood ciidanka xoogga dalka ayaa ka hortegay dhageer ay argixisada u soo maleegayeen shacabka ku dhaqan deegaanka jannaale ee gobolka shabeellada hoose sida warbaahinta ciidamada qalabka sida u sheegay taliyaha ururka lixdan iyo lixaad guutada afar iyo tobanka oktoobar xoogga dalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka ayaa gobolada ka wada howlgalla lagu ciribtiraya maleeshiyada argixisada shabaab iyadoo tan iyo markii howlgalladaasi ay bilowdeen ay kooxdan iskaga carareen deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka oo in muddaa gacanta ay ku hayeen sidoo kale shacabka soomaaliyeed ayaa haatan ku baraarugay khatarta kooxdan iyagoo qayb ka ah ciidamadan ku gacan siinaya howlgalka lagu soo afjarayo ama kooxdan deegaanada gobollada dalka ay ka joogaan looga saaraya maadaama in muddo dhib badan ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed